kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska adeegsiga maandooriyaha ayaa ah mid dhibaato weyn ku haya carruurta iyo dhallinyarada dhowr iyo toban jirka ah ee ku noola dalkan maraykanka inta badan carruurtan ayaa ah kuwo weli ku jira dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyadoo qaarkoodna iskuullada isaga haraan kadib marka uu adeegsiga mukhaadaraadka soo rito halka kuwo kalena ay duurgal noqdaan oo ay guryaha waalidkood ka tagaan waalidiinta soomaalida ah ee deggan dalkan maraykanka ayuu saameeyey walaaca la xiriira adeegsiga maandooriyaha ee dhallinyarada iskuulleyda ah barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanaynaa qaabka ay waalidiinta soomaalida ahi isugu dayayaan inay ubadkooda uga badbaadiyaan adeegsiga maandooriyaha hay-adda la yidhaahda neighborhood house oo ah hay-ad ka shaqaysa arrimaha bulshada oo ku taala magaalada siyaaral ee gobolka washington ayaa wada barnaamijyo waalidka ka caawin kara inay carruurtooda ka ilaashadaan maandooriyaha si aanay marka dambe farahooda uga bixin oo aanay ugu dhicin halisaha badan ee ku gadaaman adeegsiga maandooriyayaasha kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xabsi galaan guryaha ka cararaan amaba la dilo nafise daahir samatar waxa ay ka mid tahay dadka hay-addaasi kala shaqeeya xagga casharada la siiyo waalidka horta brograamkan magaciisa guud waxaa la yidhaahdaa guiding good choices ayaa brograamka la yidhaahdaa magaciisa forty years ka hor ayaa waxaa laba nin oo jaamacadan washington wax ka dhigta ayay waxay cilmi baaris sameeyey ayay brograamka heleen marka brograamka annaga wuxuu nagu soo biiray afar sano ka hor sababaha marka loogu baahdana waxayd waxaa nagu batay dhibaatooyinkii soo saameyneysa caruuraha yaryar ilmaha udhexeeya saddex iyo toban jir ilaa iyo high schoolka inta udhexeysa dugsiga sare ilaa iyo dugsiga hoose taasaa nagu kaliftay in loo baahdo in waalidka la wacyigeliyo si looga hortago muqaadaraadka waxaa jira dembiye ka dhashay isticmaalka maandooriyaha oo ay ku kaceen dhallinyaro soomaali ah iyadaoo sidoo kalena iyaga qudhooda dil lagula kacay taas oo soo jiidatay indhaha waalidiinta markii dambena keentay in loo baahdo in waalidka la siiyo casharro isugu jira xog iyo wacyigelin sida ay nafisa sheegayso dhacdooyin badanaa dhacay annaga weliba magaalada aan degannahay iyo magaalooyinka nala midka oo soomaalida ay ku badan yahay aada bay noo saameysay muqaadaraadka daroogada iyo qamriga waxyaalaha loo yaqaano xashiishka saameyn badan ay nagu yeelatay waxaa dhacdo in isbuuc walba haddaysan ahayn isbuuc walba laba isbuuc markii la joogaba in ilmo soomaaliyeed la dilo waxaa nagu batay iskuuladii ilmihii isagoon dhamaysanin dugsigiisa sare in ciyaalkii iskuolkii ka tagaan saddex iyo toban jir markuu gaaray ilmihii oo dugsigii hoose uu sii dhamaystiranayo oo kii dhexe oo u gudbi lahaa inuu bilaabo iskuolkii inuu diido waxaa nagu batay gabdho yaryar oon gaarin sideed iyo toban jir oo ka baxay gurigihii ka cararay ilmihii oo bartay maaragtay inay ku biiraan qolyo kale oo dadka dhibaataynaya inta badan waalidiintu ma dareemaan marka ilmahoodu ula soo baxo dabeecado cusub oo aanay horey u lahaan jirin waxaana dhacda in inta badan waalidku gaar ahaana kuwa isha ku haya carruurtooda ee wakhtiga badanna geliya inay ku dadaalaan oo keliya in ilmuhu wakhti wanaagsan soo hoydo iyo inaanay guryaha ka dhixin hase ahaatee waxaa dhacda in ilmaha iyaga oo guryahooda jooga ay haddana daroogada faraha kula jiraan sida inay iibiyaan kala gudbiyaan amaba iyaga qudhooda isticmaalaan taas oo aanay haddana waalidku dareemin hooye faadimo maxamed xasan oo la dhacsan casharada ay ka baratay hay-adda neighborhood house ee ku saabsan sida ay ku kala garan karto in ilmaheeda uu nadiif ka yahay daroogada iyo in kale ayaa tiri waxaan idhi sideeban horta ku dareemi karaaba inaa ilmahan iga sumaysan yahay in kale waxay yidhahdeen laba shay oo ku garan kartaa mid ilmahoo kaa cararaya oon kuu soo dhowaanaynin ma ogolo inuu kuu soo dhowaado ilmuhu ta labaad wejigiisa ma ogolo inaad isaas isu fiirisaan weji ka weji ma ogolo ama wuu fooraraa ama wuu kaa wuu kaa werwer haddaad la hadlaysa dhulkuu fiirinaya ama wuu sii jeedaa si toosa kuuma fiirin karo waxyaalaha haddaad ku aragti bay dhaheen fariisi ilmaha fariisia ifiiri dhe wejigaaga isoo sii baldheecan ila hadal oo imaqal marka wuxuu ku leeyahay hooye waa ku maqlaa aaba waa waa ku maqlaa idinku wada hadalka ani waan maqlaaye wuuna fooraraa marka su-aasha kalaa weydiiye waxa waaye waxaan idhaahday ma dukaamada oo dhan baa lagu gadaa maadaama wixii soodho laga dhigay maadaama wixii nacnac laga dhigay maadaama wixii cookis laga dhigay sidee macnaha aan stooradii oga dhex garan karnaa ma maalgaaraha lagu gadaa mise waxaa lagu iibiyaa marka maadaama ay saas tahay waxay ku yidhaahdeen dukaamada lagu gadaayo ma ahan dukaamadan caadiga raashinka caadiga lagu gado waa meelo u gaara iyaga waxyaabaha ay inta badan waalidku wada qiraan waxaa ka mid ah in ilmuhu u baahan yahay in wakhti badan la geliyo si waalidku u helo wakhti ku filan oo ay wax badan kaga ogaan karaan ilmahooda sida qaabkuu ilmuhu u fakero haddii uu saaxiib leeyahay nooc ay yihiin saaxiibadiisu waxa ay ka wada sheekaystaan ee ay inta badan isu sheegaan taasoo fursad u siin karta waalidka inuu ilmihiisa ka badbaadiyo halisaha uu ku dhici karo inta aanay xeero iyo fandhaal kala dhicin waa tan mar kale hooye faadimo maxamed oo qudheeda arrintani rumaysan xogtiisii oo dheh waddadaas waa waddo xun ha marin halis bay leedahay waa khatar kugu soo socota ogow hal marna ma ahane waa inaad wax badan wax badan kusoo celcelisaa oo adoo si degan oo meel fiican oon buuq lahayn oon ilmaha qaylo lahayn oonan maaragtay khasab ahayn si degan inaa mar walba mar usoo dhexgelisid intaad fariisitaado hooyo waddankaanaa joognaa waa sidaas hawshaasaa jirta arrimaha ha gelin si toos ah waana dhagtiisa ugu ridaa si ayna berri u dhihin la iima sheegin ilmaha maraykanka jooga waxa dilah waa waxaan loo sheegin arrin kale oo aad u walaacgelisa qaar ka mida waalidiinta soomaalida ah ayaa ah in ay ku adag tahay inay gartaan in ilmahoodu uu adeegsado daroogada maadaama daroogadii loo soo farsameeyey siyaabo ay adag tahay in waalidku ay gartaan sida inaanay qaarkeed qiiq iyo ur toona lahayn hooye faadumo arrintaasi war uma hayn ilaa ay hesho casharo lagu sharaxayo qaababka maandooriyaha waxay yidhaahdeen waxaa laga dhigay kiniin aad u yaryar zaa'id u yaryar yahay marka hal mar oo ilmuhu liqo way ugu filan tahay marka si qiiq iyo waxaas waalidku aynan u arag waalidku qiiqa ilaashanayaan laakiin qiiq meesha maba yaalaba kiniin ilmihii kiniina looga soo dhigay wuuba soo liqayba nacnacna waa looga dhigay buskudna waa looga dhigay inkastoo galaasku noo cusub yahay oo bilow noo yahay haddana waxyaalaha maaragtay aan meesha ka maqlay wallaahi waan baqay xog ururin lagu sameeyey tirada ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe iyo sare ayaa muujinaysa in celcelis ahaan ay ugu yaraan lix iyo toban boqolkiiba ardayda soomaalida ahi ay adeegsadaan nooc ka mid a daroogada sida sigaarka shiishada khamriga iyo xashiishka sida ay mar kale inoo faahfaahinayso nafiso markii caruurtii la waraystay oo la yidhaahdo sigaar ma cabtaan fasalkii hoose inay inuu ilmaha yidhaahdo waxaan cabbaa sigaar boqol kiiba hal fasalkii dhexe sideedaad ilmihii wuxuu leeyahay waxaan cabbay ama aan dhadhamiyey sigaarka waan dhadhamiyey ama waan cabbay ama saaxiibkay baa isiiyey fasalka sideedaad boqol kiiba shan fasalka tobnaad boqol kiiba toban fasalka labiyo tobnaadna boqol kiiba labiyo toban markii la weydiiyey qamri ma cabteen caruurta si gooniya loo wareystaa jiro markii waalidka aysan la joogin markii la weydiiyey fasalka hoose boqolkiiba labo fasalka sideedaad boqolkiiba labiyo toban fasalka tobnaad boqolkiiba shan iyo labaatan fasalka labiyo tobna labiyo tobnaadna boqolkiiba afartan markii la weydiiyey xashiishka ma dhuuqdaan ama shiishada waxa loo yaqaano boqolkiiba soddon iyo labo fasalka labiyo tobnaad boqolkiiba saddex iyo labaatan fasalka tobnaad boqolkiiba toban boqolkiiba hal marka soddon iyo fasalka labiyo tobnaad markuu ilmaha gaaro boqolkiiba soddon iyo laba ardayda iskuolka joogtay waalidka aysan war u haynin inay qamro iyo sigaar iyo xashiish ay dhuuqaan daraasadu sanadkii laba kun toddoba iyo toban gobolka minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee degan dalkan maraykanka uu ka sameeyey heerka ay gaarsiisan tahay adeegsiga maandooriyaha ee dhallinyarada gobolka gaar ahaan ardayda ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad toddoba boqolkiiba ay ardayda dhigata dugsiyada sare ay khamriga cabaan haddii ay haddaba joogto noqoto in la kobciyo aqoonta waalidiinta soomaalida ah ee dalkan maraykanka gaar ahaan la baro qaababka ay ku kala garan karaan in ilmahoodu ay maandooriyaha adeegsadaan ayaa waxaa dhici karta in waalidiin badan ay fursad iyo nasiibba u helaan in ilmahooda ay goor hore ka badbaadiyaan adeegsiga maandooriyaha iyo halisaha ku xeeran sida inay ka haraan iskuullada in la xiro iyo in amaba la dilo guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyskaee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo